shirkan uu shirgudoomiye wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka ah koonfur galbeed kana qabsoomay magaalada baydhabo ee caasimadda kubeelgaarka maamulkaas ayaa looga hadlayay iskaashiga bulshada iyo booliiska dhex mari kara taliyaha qeybta booliiska gobolka baay amiin midurow ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay shirkan iyo waxaa looga hadlay waxaana sheegay in booliisku iyo bulshadu ay muhiimad gaara u leedahay wadashaqeyn dhex marta taas oo sare u qaadi karta kalsoonida iyo sidoo kale badqabka bulshada
sidii magaaladan ama gobolkan baay amnigee waa laguga wada fadi saraakiil ay un amnigan unin hil saaran qof kale oo ata geedka magaaladan oo baydhabo un hil saaran majala marka mayna ninku baahanyaa magaaladan sidii una amnigee waa laguga wada fadnen un maylarais mas-uuliyadda un ilaahayna saari boliiska maylku faday antii maylarais rugo ama talirugyaalka ama hogaamada maylku faday qof walba shaqada usileeyey ama shaqada madaasay usahaay anti sililaahi ay soo qobada si cadaalad ay soo qobada ee ummatan hajiidida ummatan madaasay ismeelisa maamula mas'uuliyadi saaranta ummatan is hadhawaaysada hadii aad ummataad isku fogayta meelaraayisu ma ahraas warbixina ma ahraas xogna ma ahraas meelan baahanya saraakiilay anti bulshada la hajiidida la hadhawaaysada hadii aad bulshada aad hajiidina aad hadhawaaysana ee amni darada zaayidaas haddii aad bulshada hadhawaaysatoona amnigaa kin dhawaade marka muhiimadeen way ku baahanyaa buliiska magaaladan buliiska yaa amniyeela ku faday qof kalmal weydiyaw reer baydhow hooba magaaladan maydharaais warka dhii buliiska yaa mayba laayay mayba buliiska mar welba waybaan surinyaa badbaadiyaha naf iyo maalku way haddii aadan maydharaais lanka masaakiinka eh lanka tabarta daron lanka hooga leh muwaadinka soomaaliyeed oo miir kastriyo ama gobolka bayroog mas-uuliyaddii wayba saarantaa booliiska ciidamada booliiska ayaa ah kuwa markaasi ugu dhow bulshada marka la eego shaqooyinka ka dhexeeya iyadoona haatan booliiska koonfur galbeed ay doonayaan sidii ay u kasba lahaayeen bulshada